عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائض أو سترة وقال الحسن لا بأس أن تصلي بينك وبينك وبينه نهر وحول مصنفك باب إذا كان هدو يهي بين الإمام إمامك دحدي وبين القوم ومأمومين تي قومك يا معدي كدبت كنيسي حائض جدار أودحيو أو سترة أمس سترة أودحيصو waanay kuba xidheen dee kolleyna arrinku maqalay maqlayaanoo maqal ahaan ay ula socdaan way jirtaa taxarukaadkiisii iyo intiqaalaadkiisii bal arrinku hadduu taa yahay maadaa yakuunu xukmuh xukumkii maxuu noqonayaa qudwadii iyo dayashadii ma ansaxaysaa mise kol haddii ay anu imaamkii uga muuqan xayd iyo sudar ay u dhaxayso taasi qudwadii waxbay yeelaysaa bal kolley imaamkan bukhaari waan soo aragnay marka masaladu khilaaf ay leedahay eenu markaa tarjamaan u jasminahayn iyadaa xukumkii gees aan u ridahayn oo kale ama istifaan buu u dhigtaa ama sidan oo kale shardigii oon jawaabtiisii aanu raacin oo imika hadday tahay imaamkiiyo qoomka dhexdiisii xaaid iyo sutra wax uu raaciyo jawaabi ma jirto qadwadu way ansaxaysaa iyo ma ansaxaysa midna mu odhan laakiin hore siaan u soo ogaanayna waxyaalaha uu soo aroorinaya sida aathaarta uu raaciyo ayaa ikhtiyaarkiisu uu yahay doorashadiisu uu yahay dee masalada khilaafaha kuma sugnaadeen bal markaa imika halkan waa masale khilaafkeedu shahiir yahay oo bal matalan khilaafkeedu weyn yahayna shahiir yahay aimada qaarkood way kuba tegeen se isagana aada moodo doorashadiisu ay tahay inaanay taasi qudwadii waxyeelahayn kol hadday maqlayaan oo iyagu ay maqlayaan lana socon karayaan markaa qudwadii ay kuba ansaxayso ee kuwa iyagu kol haddaanay taasi jirinoo waxay u dhaxeeyaan kuba tegay inaanay qudwadii halkan ansaxayn baa aimo kala qaadee bal masjid meeshu inay tahay iyo masjid wax kaba baxsano haddii masjid dhexdii tahay jidaarkii masjidka iyo waxyaalihiisii isagu waxba ma yeelayaan oo dee kolley masjid baa kulmiyey laakiin arrintu hadday noqoto masjidkii ay kaba baxsan tahay oy dhici karto inuu aqal kuba dhex jiraan isaguna masjidkii uu joogo ama meel kale oo kale arrintai xukumkuu kaba dunaanayo kuwa ayaaba kuba tegay bal markaa kolley masalada khilaafkeedu waa xoog badan iyo waana shahiirba ee bukhaari laakiin doorashadiisii aan eegno waxyaalaha uu baabka inoogu keenayo wuxuu uhi waqaala alxasanu xasanulbasri wuxuu yidhi laa ba'sa dhibi kuma sugna an tusalliya inaad tukato wa baynaka walxaal baynaka adiga dhexdaaya wa baynahu bayna alimaami naharun webi yahay oo webi dee waxa weeyaan hadduu idinba dhexeeyo laakiin waa kuu muuqdaa iyada tan waad arkaysaa waad maqlaysaa oo waad ku dee daba socon kartaad raacraaci kartaa waxba baasi kuma sugnay qudwadii way ku ansaxaysaa bal taas baa xasanulbasri yidhi wa qaala abuu mijlazin abuu mijlasi wuxuu yidhi ya'tamu waa ku xidhanayaa bilimaami imaamkii wain kaana waa ma'muumkii wain kaana baynahumaa labadooda ha uba dhaxayso oo imaamka iyo ma'muumka dariiqun dariiq ha uba dhexeeyo aw jidaarun jidaar idaa samica hadduu maqlo takbiir alimaami imaamka takbiirtiisa uu maqlo xadiid baa inoo soo socda haddii ala yidhaha biidni illaahi tacaala kollay baabka ka dambeeyana laba xadiid oo ka ay isku mid yihiin baa inooguba iman doona xadiidkaas bal xadiidka markaa mowdica tarjamada waan eegi doonaa waan arki doonaa ee imaka xasanulbasri iyo abu mijras waa taabici kaloo laaxiq ibnu xumayd la yidhaaho ayuu laba atar kaba soo naqliyey mid iyada waa kaa xasan uu kaba soo naqliyey oo uu leeyahay haddii webi idin dhexeeyaba imaamkiisade aada maqlaysooda ama uu kuu muuqdood raaci karto qudwadii way ansaxaysaa bal markaa taas weeye xaafid ibnu xajarna wuxuu leeyay iyada kan isagoo mawsuula maan helin lafdigan laakiin saciid ibnu mansuur baa xasan kaba wariyey isnaad saxiixa ninkii imaam ku daba tukanayey ee bal waxa weeyaan dee ama sadxi korkiiba kuma sugnaa waa ku xidhan karaayo basitaa kuma sugnee bal lafdigan wuxuu leeyahy isagoo mawsuula maan helin ama iyadayn laaxiq ibnu xumayd waa is-arag iyo waxyaalaha ma shardiyayo ee wuxuu leeyahay haddii dariiqba u dhexeeyo dariiqa oo suurtagal inay isuba muuqdaan ama jidaar u dhexeeyo jidaar uba dhexeeyo kol hadduu sawdkii maqlayo oo uu garanayo kolba dee camalkan uu laba imanayo si ugu raaco udwadii way ansaxaysaa taas buu isagu yidhi bal markaa kollay bukhaarina ikhtiyaarkiisa taas ah waana taan leedahay masalada khilaafkeedu waa shahiir aimada qaarkood taas inaanay waxba darar lahayn iyagu ku tegay way jiraan bal maalan waxaaba suuradu iman kartaa suurooyinka imanaya ka mida imaamkii masjidkuu jooga aqaladan jaarkii oo kale dhawaaqiina mukabiru sawdkii waa la maqlayaa laakiin dee waa aqalo dhexdood bay kuma jiraan maxaa xukumka salaadu uu noqonayaoo kale dee kollay qolooyinkan ikhtiyaarkoodu tan ay tahay waana dee masalada gaar ahaana bacda salaf lagaba soo naqliyey way jireen ee iyagoon bal matalan barhkood haddii dee cidhiidhi jiro oo meel kale la waayo saa anas ibnu maalik oo la arkay isagoo aqal kuba tukaday maalin jimca markuu masjidkii meel kuba waayey aqal jaarkiisaana way jirtay iyagu waxay kuba tegayaan dee qolooyinka imanka umuurtan ikhtiyaarkoodu tan tahay inay taasi ansaxayso aimada qaarkoodna kolley shardi bay haddii dariiq uu ku tukanayo ruuxu masjidkii aan ahayn ama aqalba uu ku tukanayo waa san dee imaam shaaficiya aimo oo haddii sufuufta xidhiidhay bal masjidka ilaa aqalkiibaa safkii waa isku jooga masjidkiibaa buuxsamay safkii dariiqaa lagu tukanaya aqalkii iyo bal waxa weeyaan waa isku joogsaday ama dariiqaa lagu tukanaya safkii masjidkii iyo isagii baa isku joogsaday taasi basi kuma sugno dee waaba laakiin kol hadday arrintu aanay taaba ahaynoo dee halkana aqalkiina aqalkii albaabkiisu u ceshan yahay inkastaba dhawaaqiha laba maqle dee inaanay qudwadu halkan ay tahy hadda hadday iyadu masjid ay tahy way ka duwantao masjidkii guud ahaan dee waa makaan keliya jamciyey masjid keliyo iyadu way kaba dunaanaysaa laakiin markaysan oo kale tahy aqal ama dariiq kale iyo masjidkii meeshan dariiqna meel dee rixaabtii masjidka daaraddii masjidka lagu tirinaya aanay ahayn oo kale bal waa qowlkooda aimada qaarkoodna laakiin sheekha ikhtiyaarkiisu labadan atar ee uu soo naqliyey bal waa isagoo dooranaya kol hadduu ruuxu takbiirtii maqlayo inuu ku xidhan karo xadiidkuu inoo keenayna waa kan xadaثna mحamed qaal akhbarana cabdaة can yaxya bni saciidin اlansaariyi can camrata can caaishaةa qaalat anaha qaalat sanida ama sanadka rijaashiisa waan soo wada aragnay maxamedkuna waa maxamed ibnu salaam weeye sheekha bukhaari qaalat markaa caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ah yusallii mid tukada min alleyli habeenkii oo waqti habeena ayuu tukanayey fii xujratihi xujradiisii ayuu ku tukanayey wa jidaarulxujrati xujrada iyo aqalkan dee uu kuma tukanaya aqalkiisaa jidaarkiisuna waa dadkiina masjidkay joogeen hadda waana salaad habeennimo qasiirun mid gaaban buu ahaa uu gaabnaa fara'a annaasu fara'a annaasu dadkii waxay arkeen shaksa nebiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay dee muuqaalkiisii iyo shakhsigiisii ayay arkeen habeennimadii inay tukanayaanna wayinuu tukanayana way arkeen faqaama unaasun dad baa istaagay yusalluuna iyagoo tukanaya oo bisalaatii rasuulka ilaahay salaadiisii oo kuba xidhanaya habeenkii saasaa lagu dhammaystay fa asbaxuu way waa bariisteen fataxadauu bidalika arrinkan baa dadkii ku sheekaysay in xalayto rasuulka ilaahay uu tukanayey oo dad ay kuba xidheen salaadiisii habeennimo faqaama leylata thaaniyati ay ruwaadda bukhaari barhkood alleylata thaaniyata oo dee iyada wax ishkaali markaa taas ma jirayso haddii ta horena ay macrifaysanto oo dee san aynu dee markaa sifa nactiya mancuudku noqonayo dee waana taa iswaafaqayaan markaa xaggii tacriifkiio habeenkii labaadee laakiin tan oo kale oo laga yaaba madhabka reer kuufa ishkaal ma jirayo haddii sanoo kale la isugu idaafeeye bal dee qolooyinka reer basrana tawjiihoodu wuxuu ah leylata alghadaati athaaniyati waa aroortii iyo maalintii labaad habeenkeedii ayaa rasuulka ilaahay haddana salaad u kacay faqaama macahu waxaa kacay unaasun dad intii horena waa laga badan yahay yusalluuna ku tukanaya oo tukanaya bisalaati rasuulka ilaahay salaadiisaa ku dayanaya sanacuu daalika arrinkaa waxay sameeyeen leylatayni laba habeen aw alaaan saddex habeen bay sameeyeen xataa idaa kaana bacda dalik waa intaa dabadi bal markii laba habeen oo habeenkii saddexaad ama saddex habeen markii la sameeyey habeenkii afraad ayuu jalasa fadhiistay rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi waa iska fadhiistay salaad uma kicin falam yakhruj ma soo bixinba oo dee salaada ay ku xidheen halkii uu kuba tukanayay umuu soo bixin falama asbaxa markuu waa bariistay ayay dakara daalika naasu arrinkaas bay dadkii u sheegeen oo dee inay sugayeen oo bal arrinkii baa rasuulka ilaahi loo sheegay fa qaala wuxuu uhi innii anugu khashiitu waxaan ka cabsaday an tuktaba calaykum in laydinku farad yeelo salaatuleyl oo bacnaa waan dee uga igama qarsoonayn xaalkiinu waxaan u soo bixi waayey n isagaba daaya salaadii dee ay arkayseen inaan tukanaye ay ugu xidhateen waxaan ka cabsaday salaada habeennimo in laydinku farad yeelo dee hadhowna marka dambe a kari weydaan halkaa dhib iyo mashaqa idinkaba timaado baltaaw xadiidka waa inoo soo celcelin doonaa biidn illaahi tacaala oo dee meelaha uu ku soo celin doonana abwaabtii tahajudka iyo salaatuleyl maynaan gaadhinoo mana dhowin oo halkaasuu ku keeni doonaa maxalkiisuna halkaasay ahayd waa xadiidka salaad habeennimo wuxuu u soo qaatay imika halkan waa oo bal maalan mowdaca tarjamada uu yahay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xujradaa dhexdeediibuu ku tukanayey dadkiina xujrada kulamay jirin ee way ka baxsanaayeen waana kuwan ku xidhay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh rasuulka ilaahi salaada caynkaasa kumuu inkirin oo kumuu qoonsan ee wuxunbuu u sheegay wixii ugu soo bixi waayey inay ahayd isagoo ka baqday in laguma soo farad yeelo ee arrinkuna rasuulka ilaahay daakhil alxujru ahaa iyaguna way ka baxsanayen bal horta waa taasi waayo masalada intuu soo qaatay mid weeyaanoo iyadayn marka la eego arrinkii hore lahayn jidaar baa u dhaxeeya aan la is arkayn iyo xadiidkani kolley farqi baa u dhaxaynayo xaggaa daliil uguma sugnaanayo ee jaanibkii dariiqana waa qaybtii jidaarkee ama xaydkee sababta waxa weeye xadiidka waxaa inoogu sugan jidaar gaaban inuu ahaa rasuulka ilaahay la arkayay waa u muuqdayba mana lamana kala dheerayn bal waa taas arrin kalena way jirtaayo laba xadiid baa inoo soo socda labada xadiid waxay kuba imanayaan oo waxa weeye labada xadiid ee inoo soo socda oo bal maalan midi xadiid caaisho yahay midna xadiidka zayd ibnu thaabit rasuulka ilaahay markanuu salaadan tukanayay dadku kuba xidheen inuu masjidka dhexdiisa ku jiray ee laakiin arrinku uu ahaa xujro caw uu ka samaystay uu samaystay waa habeen ramadaan waana ictikaafsanaa marka maalintii waa la kala bixin jiray habeenkii ayuu dee halkaa uu kuba ictikaafsan yahay oo kadinka aqalkiisanaba ahaa ayaa hortiisa looguma xidhay caw si uu do markaasoo waana tan dee gaabanbee dadku way arkayaan markaa uu taagan yahay waana masjidka dhexdiisii oo kale bal marka haddaan taa nidhaahno xadiidkani imaka daliil uma noqonayo ruuxu dee masjidkii joogo ka kalena uu aqal joogo isku xidha sababta waxa weeye xadiidkan labada xadiid ee kale mid xadiid caaisho iyo siay noo cadaynayaan lafdigan xujradu waxa ay loo jeedaa waa wixii rasuulka ilaahay samaystay markii uu ictikaafayay ee wax kale maaha waxaaba la odhan karaa mee daahirku waa xujradiibu kuwa jiray ee dee xujradii rasuulka ilaahay aqalkiisu mid gaaban oo dadka dhex joogo dadku ay masjidka ka arkaan may ahayn way xidhnaydba kaninkaa laga soo gelayo mooyaane may ahayn inay aqalkunama weyneyn saynu soo marray halkii wafaad aynu kuma soo marray axaadiidii rasuulka ilaah xanuunkiisii waana maqsin keliya sida xadiidkii ibnu cabaas aynu kuma soo marray daaradduna waa tii aynu mawaaqiddii kusoo marray daarad yara inay ahayd oo dee bal maalan aan weyneynba oo waa tii halkii salaada casariya markay caaisha kaba warramaysay iyadoo weli aanay cadcaddu ka bixin rasuulka ilaah inuu salaada casar tukanaya markaa may ahayn meel iska makshuuf oo dee dumarkaa dhex jooga iyo taa dadku ay dariiqada ka arkaan ama ay masjidka dhexdiisa laga arka may ahayn arrinku waxa weeye waa xadiisyada inoo soo socdo masjidka dhexdiisii bay ahayd laakiin waxbaa u xidhnaa rasuulka ilaahay dadkina way ka dambeeyeen markuu taagan yahay wuu arkayana laakiin markaa uu sujuudsan yahay may arkahaynba de waana kun kuuba xidhay intan baa ay tahay ee bal labada xadiidta kalaan gaadhaynaa biidn illaahi tacaala wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala baabu salaati leyl musanifka yidhi kolley malaha waa in dee taasna inan ma jasminayne ruwaadda bukhaariya kitaabka waana ruwaad tacaduday sidaynu hore usoo maray nin habeenna magaciisa idinku aad soo sheegta ona almustamli laba yidhaaho ayay riwaayadiisa dhacday baabu salaati leyli ay dhacday qolooyinka kale iyada may dhicin baabu salaati leyl salaatu leylna way inoo dambaysaayoo maxalkeedii bay kuba imanaysaa axaadiidana waxaan ku dhex jirnay axaadiidii safka hagaajintiisa iyo toosintiisa iyo bal waxyaalihii calaaqa laba lahaa taas baan kuba dhex jirnay taas weeye marka in waxa ay leeyihiinba oo in aimadii xataa mustakhrajaadka tarjamadan may sheeginoo dee taraajibtu say isuguma xidhan tahay salaad habeenimo ma xataa xaafid wuxuu yar muujinaya lafdigaa inoogu dambeeya salaatulay dhici karta inuu laba goor intuu qormay ruwaadda qaarkood ama nusakhda qaarkood ay u maleeyeen inuu tan tahayo uu baabka laba dhigtay ee iminka horta salaad habeenimo sax ha ahaato se in dikrigeed iyo waxyaalihii axkaamteed iyo taas iyada kumaba jirno arrinkuse waxa weeye bal waa sufuuftii iyo waxyaalihii kuma tacalluqsanaa iyo qudwadii imaamka iyo taasaan kuma jirna waana laba xadiidoo kii hore midna kii hore un uu yahay xadiidkii caaisha midna saxaabi kale uu warinaya laakiin isla ay mowduuc yihiin ayaa baabka kuwa imano wuxuu ihi markaa musanifku xadaanaa ibraahim bnu lmundiri qaala xadaanaa ibnu abilfudayki قال xdثna بن أbي ذئب عن المqبuري عن أbي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشhة رضي الله عنها أن النبy صلى الله عليه وسلم snadka koley بن abilfudayk ma hubo inayn soo maro waayo waa nin kitaabka aada ugu yar markay noqoto walow kutubta lixdaaba raggeed yahay dhammaanna ay xujaysteen kutubta lixdiiba ama aimadeedu ay xujaysteen xaafidna taqriibna saduuq buu kaba cabiraa muqadimadana wuxuu sheegaa dee saduuq mashhuura inuu yahay laakiin nasaa-i maye waxaan u jeedaa ibnu maciin u tawhiiqiye laakiin wuxuu muqadimada ku faa'iideeyaa afar xadiid buu kitaabkeennan ku leeyahay waa kitaabka bukhaari afar xadiidun buu ku leeyahay walow dee bukhaari axaadiid isagana raggaa uu xujaystay iyo rijaashiisa uu ka mid yahay magaciisa maxamed ibnu ismaaciil ibnu muslim baa la yidhaha ibnu abilfudayk ama ibni abi fudayk haddii asha laba gooyo waa uu ku shuhroobay ee maxamed ibnu ismaaciil muslim xataa shaaficiye sheekhadiisii buu kaga mid yahay waa nin mawaalidii reer daylkaba diil kaba mida ama du-aliyiintii waana atbaacu taabiciintii dhexe nin kaba mida taasba weeye haddaba in kitaabkana intaasaaba ku leeyay ninkaasaan filayaa ama ibnu abi dibi imaamka maxamed iyo maqburi oo saciid ibnu abi saciida iyo inta kaleba wadaday noo horeeyey caaisha waxay tidhi ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam kaana lahu waxaa u sugnaa xasiirun caw ayaa u sugnay yabsuduhu binahaari maalintii uu kala bixiyo oo markaa uu ictikaafsan yahay wayaxtajiruhu wuxuu xujro ka samaysan jiray macnaa maqsin oo kale uu soo dayran jiray bileyli habeenkii oo markay noqoto maalintiina dee masjidkii waa la buuxaayo waa la wada joogaayo waa kala bixin jiray oo isagu halkaasna mowqifkiisii may ahayne dee inay halkuu dadka kuma tukinaya waa meel kale ahayd oo halkiibuu istaagayay laakiin habeenkii marka ay noqoto dadkiina ay kala howdeen wixii aan muctakifiinta ahayn rasuulkii ilaahay waa loo xidi jiray bal siduu halkaas ugu gaar noqdo taas weeye waana taa aan lahayn waa xadiidkan iyo kaasi waa isla mid xujradaa horena waa tan uun waa xasiirkanuun waana masjidka dhexdiisa iyo halkaa aqalka kaninkiisoo riwaayaadka qaar kuba ima caaisha anaaba u xidhi jiray inay tiri halkaa kaninka aqalka marka waa ninkaa wax wada qarinaya maahayna wax gaaban bu ahay markuu istaago dadku ay arkayaan masjidkiina waa lagu wada jiraayo markaa suuradan imanka waa dee iyadoo waxay u dhexeeyaan meeshii way inoo imaneysaaye laakiin dee jidaarka iyadoo masjidkii iyo imika aqal ay kala yihiin ama wax ka baxsan ay yihiin ama dariiq u dhexeeya umuurihii daliil uma aha ee bartanbaa deeta rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh taasba uu soo dayran jiray ama uu xidhan jiray markay habeenkii noqoto fa haaba ilaahi waxaa xaggiisii usoo laabmay haaba macnaa rajaco dee haddaan idhaahdo inta markii hore la tegay cishaayi la tukaday baaba la baxo haddana markii tan la ogaaday baa lasoo noqday xaggiisii ama dee waxa ku soo ururayba weeye naasun dad fa sallow way tukadeen salluu baa ii taallo dee wax lagu damiya meeshii ma jirta ficil maadee maha ficil amare fa sallow way tukadeen waraa'ahu rasuulkii ilaahay gadaashiisii bay ku tukadeen bal taas wey oo dadkii bal markaa imaka waxaan leenahay xujradii hore iyo tani waa islaba mid xadiidkunbaa riwaayana iyadoo dhan ay timi riwaayana iyadoo gaaban ay timi xadiidkana dhammaan wuxuu kusoo celin doonaa kitaabu taajud buu kusoo celin doonaa wuxuu imaka baabka halka munaasabadiisi haddaan baabu salaati leil meesha kaba saarno axaadiidii isku baab kaba dhigno saddexda xadiid dee waxay noqonaysaa uun rasuulka ilaahay iyaga waxbaa u dhexeeyey uun dee wixiina balxaid walow masjid dhexdii ay tahay haddana haddii bal uu ruuxu tas maqlayo dhawaaqiyo laakiin ay waxu dhexeeyaan bal in lagu xidhan karo taas halkan oo wax laga qaadan karo walow arrintu aan leenahay qolooyinkaa diidan in ama aqal ama dariiq lagagaba xidho kol haddaanay sufuuftiis ku joogin xadiidkani radin uma noqonayo oo sababtu masjid dhexdii unbaabay arrintu wada ahayd masjidka dhexdiisina iyaguma diidano qolooyinkaasi xdثna cbdالcلى بن حmad qال xdثna وhayb qال xdثna موسى بن cقبة عن saلم أbي النضr عن bصr بن سعيid عن زayd بن ثاaبت أna رasuul الlahi slى الlه عليه وsلم bal زayd بن ثاaبت baa wuxuu uhi rijaashu way noo wada horeeyeen iyaguna rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalيh اتakhada wuxuu samaystay yaday rabadaan tahay xujraةa xujro ayuu samaystay waana xujrada waxay kaba samaysaan waa sida xadiidka caaisha xasiir bay ahayd maalintii lakala furo la kala bixiyo laakiin habeenkii loo soo dadbi jiray un waa lasoo dadbayay unoo dushii dee waa masjidka dhexdiisii un waana tan weliba aanay xataa markuu taagayay wada qarinahayn qaala wuxuu yidhi xasibtu annahu qaala min xasiirin kolley waa shak axada ruwaad kaba dhacay oo waxa weeye mka qolooyinkana saddex taabicina way iskuba xigaanoo marka la eego sanadka muuse bnu cuqbe iyo saalim iyo busr bnu saciid intuba waa taabicin wada reer madiine ahaa bal markaa axda ruwaad baa halkan shakigiisu yahay riwaayaadka qaarkoodna iyadoon shaki kuba sugnayn baa inooguba sugan oo kitaabkay ku sugan tahay dee waanantaa xadiidka caaisho kaana lahu xasiirun oo shakigu waxba dhima laha halkan oo xasiir buu ahaa min xasiirin fii ramadaana bisha ramadaan fasallaa fiiha wuxuu xujradii kuba tukadee layaaliya habeenno fasallaa bisalaati waa habeenadii udeed waqtigaa taraawiixda markii dambe rasuulka ilaahi usoo bixi waaye un fasallaa waxa tukaday bisalaatii salaadiisii iyagoo ku dayanaya naasun dad min asxaabii asxaabtiisii kaba mida habeen iyo labiyo saddex waana lasoo kordhay habeenkii dambena masjidkii baaba dadkii qaadi waaye falamaa calima bihi markuu ogaaday ayuu jacala gudagalow bilaabay rasuulka ilaah yaqcudu inuu iska fadhiistoonu kicinba salaadba u kicin fakharaja ilayhim markaasu u soo baxay waa subaxdii uun faqaala wuxuu uhi rasuulkii ilaahay qad caraftu waan gartay alladii kii ra-aytu anoo waan ogaa weeye waan gartaydu waan ogaa alladii kii ra-aytu aan arkay min saniicikum wixii aad samayseen ah dee waxyaalaha ay sameeyeenna kollay waa barhkood dhawaaqa sare waa loo qaaday waa la tasbiixsaday iyagoo isla malaha rasuulka ilaahay waa seexday bal waxaa dhacday barhkood inay quruudhixii masjidka iyo meesaa ugu yar saydheenba malaa iyagoo islahaa dee salaadna waa loo yimiye baraarujiniyo malaa rasuulka ilaahay waa seexdeen umuurahaas igamay qarsoonayn baa rasuulka ilaahi yidhi ee fasalluu tukada ayuha nnaasu dadow halkan baa amara fii buyuutikum guryihiina ku tukada fa ina afdala waa salaadahan deesan ah salaadihii bal markaa sunno aha fa ina afdala salaati salaata ugu fadliga badani salaatulmar-i shaqsigu salaadiisa weeye fii beyti gurigiisa uu ku tukado ila almaktuubata taa faradkaa mooye dee waxaa lamida salaadihii kale jamaaco la jideeyey iyaduna dee masaajidii baa lagulaba imanaya ee bal waxa weeye salaaduu ruuxu tukado waxaa ugu fadli badantaha uu gurigiisa ku tukado waxaan salaadaa faradka ahayn ee taxiyatulmasjidka oo kalena masjid mooye meel kale lagulaba yimaado oo iyadna waa mid lagaba soo reebayo bal wixii aan markaa jamaaco loo jidayn ama dee masjidkun aan khaaskuba ahayn ee sunnayaal ahaa guud ahaan waxay noqonaysaa in aqalada laguba tukado ayaa ka fadli badan iyadoo masaajidii laguba tukado kolleyna dee dadka ay faradka iyada lagaba soo reebaya waa raggii oo raggii dee ay jamaacadu ay dee iyaga saarayd ama dumarkii oo kale xataa salaadii faradka ahaydna aqaladoodiibaa uba fadli badan walow ay dee masaajidii imanayaan oo jumco iyo jamaacaba xaadirayaan haddana taas baa u fadli badan bal sidaa uu imaam nawowi yidhaah raximahu llahu tacaalaana boorinta la yskuba boorinaya la ysfaray halkan sunnaha guriga dhexdiisa in laguma tukado waxa weeye dee taasi dad dhexdii oo lagu tukada ama masaajidii way ka qarsoon tahay marka waxay ka fog tahay riyo iyo sumca inay gasho salaadii koladuu aqalkiisii keligii iskagaba tukanayo riyo iyo sumcadii jaanib kalena aqalkii salaadan lagu tukanaya barako ayay u noqonaysaa iyo naxariis bay uba noqonaysaayo bal matalan taas dadkii masjidku iyaga naftoodu dee ciddii bal barasho iyo waxyaalo waabay u noqonaysaaye bal aqalkiina barako iyo naxariis bay u tahay in aqalkiibaa wuxuu noqonayaa midaan qabri oo kala noqon si dee rasuulka ilaahay baa yidhi aqaladiina xabaalaha kaba dhigan iyadaan lagu cibaadaysan ee salaadihiina qayb ka midaasi dee xaggii riyadii iyo waxyaalahaasna ama riyana aamin baa lagaba noqonaya ama way kaba dheeraanaysaa arinkaasi walow dee jaanib kale ay kasoo geli karto intuu salaada uu halkaa kuba tukaday haddana mararka dambe hadduu meelaha kaga sheekeeyuu sheegsheego oo kale isagoo bal hala maqla leh iyadaba riyii uu imaashii iman karuu jaanib kale kasoo geli karo laakiin waa adigu dee tan kale way ugaba markaa fogtay jaanibkaas oo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bal kolley sunayaasha iyo waxyaalahaasi waa inoo dambeeyaan axaadiidana way soo noqon doontaa xataa dee markaa rasuulka ilaah isagoo masjidkiisii jooga ayuu tan lahaa masjidkiisii salaada keliya lagu tukadaa kun salaadood ay u dhigmaysay ayuu dadka kuba lahaa salaadihii sunayaasha aqaladoo lagu tukado ayaa kaba fadli badan oo xataa waxay noqonaysaa masaajidii dee fadliga badan lahayd iyadana xukumkani waa jiraa unoo salaadaha sunayaashii gurihii bay kaga fadli badan yihiin masaajida salaadoodu ay aada iyo aada u fadliga badan tahay ama tadciifka badan iyaduba labadii xadiidba iyada waan aragnay kolleyna arinku san aan imika soo sheegnay uun masjidkii dee imika waxbaa u dhexeeyay uun marka haddii dee masjidka dhexdiisiiba ka soo qaado intuu jidaar u dhexeeyo ama waxyaalo takbiirtii la maqlayo dee salaadda way kuba ansaxaysaa jaanibkan kalena aimada qaarkood waa taan sheegayno bukhaarina ikhtiyaarkiisayda xataa masjidkiiba inaan taa laguba qaydin dee qolooyin kaleo khilaafkuna meesha waa adag yaho waa xoog badan yahay waana badan yahay baan leenahay dee ixtiyaadkuna bal masjidkii iyo dhib ma lahaa wixii laba xidhiidsanaa xataa daaradiisii iyo laba xidhiidsanaa masjidkunbaa laguba tirinayaa markay dariiqye iyo noqoto taasoo kale dee arrinkan khilaafku waa weyn yahay inta uu inoo soo naqliyana kalaamyadaa taabiciintiibaabay ahayd weliba marka aan sufuuftu xidhiidhin oo la arko inay sufuuftu hadday xidhiidho isku joogsato zaxma ay jirto inaan ba'si taa kuba sugnayn dee guud ahaanba marka aanay taasi jirin aqal imaka jaarka ahoo masjidkii takbiirtiisii maqlayuu ruuxu yidhi halkaasaan kaba xidhanayaaba kollay dee inuu iskaba dhowro ayuu baaba mudan waan ognay bacda salaf taa inay sameeyeen ay kuba xidheen barhkoodna qowlkoodu taa yahay taasba oo ay yidhaaheen dee waa lagu xidhan karaa ee laakiin waxaan leenahay kollay waxna soo cadna ma hayno waxyaalo ay aimadu soo naqliyaan oo rasuulka ilaahay intuu wafaaday dabadeed khaasatan dumarkii rasuulka ilaahayna intaan aqaladoodii lagu dirin masjidkii aqaladu iskaba xidhnaayeen oo kale markuu masjidku cidhiidhi noqday in lagu tukan jiray dee masjidkii baanay kuba furan yihiin albaabadoodu masjidkay kuba soo furnaayeen waana tan oo masjidkii bay kuba dhegsanaayeen oo taasi kolley aqalo kale way kaba dunaanayaan oo iyada idanun mooye si kale aan laguba gelayn tanna markii dambe masjidkii baabay raaceen bal waxaan leenahay kolley khilaafku waa wan yahay sheekhuna ikhtiyaarkiisu waa taan soo aragnay baabu iijaabi takbiiri waftitaaxi salaati bal sufuuftii iyo wixii kuba tacalluqayay imaamnimadii iyo taas ama jamaacadii iyo imaamnimadii sufuuftuna qaybunbay kaba ahaayeen halkaasaan kagaba soo baxnay waxay noo bilaabaysa kolley sifadii salaada iyo wixii kuba tacalluqsanaa waa salaada gudagalkeedii waa allahu akbartiibuu ka bilaabaya takbiiratulixraamkii iyo gacmihii sare loo qaadayay waanay socon doontaa markaasoo ilaa aan dee dhammaadkeedii gaadhno waa axaadiida iyo abwaabta isukeen daba socon doontaa marka wuxuu yihi sheekhu baabu iijaabi takbiiri waa takbiirtan allahu akbar la odhanayo waana takbiirtii exraamkaan ujeednaa waayo takbiiraadka kale waa keeni doonaa waa takbiirtan waajibkiina waa taas weeye bal waajibnimadkeeda lafdiga waan yar bedelay iijaab imaka kuma laqbayne waa waajibnimadka ay waajib tahay allahu akbar taasi taas buu baabkeedii yahay iyo waftitaaxu salaati oo iijaabtii aan kuba cadafno waxbaan ka tegay miya waay gartay waa rogay walaa xagga hoose baan eegaya markaa waa rogay قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى سمعت والناظر عن بصر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثkii inoogu dambeeyey sanad mooye wax kaloo inoo soo kordhay ma jirto allahuma waxaa faa'iidada uu soo arooriyay ay tahay in halkaa imaka saalim muuse bnu cuqba waxaa ku sugnaa xadaanaa muuse bnu cuqbata can saalimin walow aan tadliis laguma sheegin imaka halkiina maxaa kuba sugan inuu muuse yidhi waa kii hurna oo muuse bnu cuqbe samictu abanadri samaacaas ayaa kuba sugan jaanib kalena qaala cafaan walow sheekh bukhaari uu yahay laakiin halkan waa mucallaquun waayo xadaanii iyo akhbaranii iyo waxba muu odhan sababtuna bal xadiidka markuu soo aroorinaya damba mar dambuu keeno cid baa u dhaxaysa oo waa siduu kaga wariyaa saa daraaddeed halkan tacliiq weeye dee inta inoo soo kororhayna intaa weeye waa xadiidka aynu ka soo baxnay uun ayaa isnaadwariye baabu iijaabi takbiiri takbiirta waajibnimadkeeda bal baabkii weeye iyo waftitaaxi salaati haddaan iftitaaxa iijaabka hore ku cadafno ee mudaafka ah waxay noqonaysaa waa baabu iftitaaxi salaati markaa salaada furfurashadeedii la furfuranayay la bilaabanayay ayuu baabkeediya oo markan taa iskaba cadafno in barhkood baa le wowdani bimacnaa macaba weeye kolleyna waana saw halkan leeya waa lafdi daahira oo laba idhaa baabu iijaabi takbiiri wuxuu u baabaysanyay takbiirta waajibnimadka ay waajib tahay waftitaaxi salaati maca iftitaaxi salaati weeye salaada markaa la bilaabanayo la gelayo in allahu akbar baa lagu galaa wax kale laguma galo allahu akbar taasna dee arkaantiibay kaba mid tahay waa waajib taas buu baabkeeda yahay halkan aan leeya laqbada waan yar bedelayna lafdigan iijaab marka la yidhaahdo iijaab dee waxay noqonaysaa waajibin la waajibinayo ayaa lafdigu uu noqonaya marka iijaabna wuxuu noqdaa khitaabkii shaarica ee bal maalan isagu kuba yimi waxa weeyaan eeg waa khitaabkii shaarica ee kuba yimi shaygan waajibintiisa kaas baa ay noqotaa waajibine laakiin wujuub marka la yidhaaho waa wixii mukalafka ku tacalluqayay waa waajibnimadkii waxani uu waajib ahaaba kolleyna dee waa usuuliyiintu waa kuwa kalaba farqiyo iijaab iyo waajib iyo iyo wujuub oo kale dee furuq yaroo daqiiqa isagaba dhaxaysa laakiin iijaab oo kale imaka ilaahay subxaanah watacaala hadduu yihi waa aqiimu salaata oo kale khitaabkaasi imika muxuu noqonayaa dee innaga markay noqoto waxay nagu tacalluqsanayne waa dee waa wujuubkii salaada salaaddii waajib bay nagu noqonaysaa wey laakiin khitaabkan ilaahay ee waa aqiimu uu yidhi waa waajibin waa iijaabkii bay noqonaysaa waajibintii la waajibinayoo kale marka halkan iijaabu kaba cabire kollaytay ugu awilaan waa in ujeeddadu ay tahay wujuub oo dee macne majaasaa soo galee waa waajibnimadkii ay takbiirtu waajib ahayd ruuxii mukalafka ahaa salaada tukanaya ay waajib ku ahayd ee waajibintii la waajibinaya isaga lagu waajibinaya markaa taas imaka taa ujeedadu ma aha bal markaasoo waa waxaan mukalafka kuma tacalluqina waa wujuub dee waxaweya khitaabka shaaricuna ee tan keenayaana waa iijaabkii oo kolley sadee taxriimkii iyo shaygii xaaraamta ahaa ama iyaguna saasun kolley furuuqdaasi ay uba dhexaysa bal haddaba waxa weeyaan wuxuu u baabaysan yahay takbiirtan allahu akbar ee salaada lagu gelayo bal wowdana haddaan macyo kaba dhigno oo iftitaaxi salaad maca iftitaaxi salaad inay waajib tahay oo dee salaadii waxaan iyada ahayn laguma gelayo laftii aan takbiirta ahayna inooguma guntamayso bal taas buu baabkeedii yahay xadaana abulyamaani qaala akhbaranaa shucayb can izuriyi qaala akhbaranii anas bnu maliki al ansaariyu ana rasuul اllahi salى اllahu alayه waslm rasuulka ilaahay sanadka imika dee waa filayaaba iyadu dee waa la arka haddii habeen aanay jirin habeenka labaad waa raggani waa soo noqonayaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rakiba wuxuu fuulay farasan faras buu fuulay fajuxisha waxaa la qoomay oo dee uu gaadhay jaxshi waata aan soo marro waa xagxagashadan iyo meeshii uu ku dhacay ayaa jirhkiisii ama dhinacii midigsaynu soo marray yar dildillaacisay oo jirhkii sare uun dee burburna waa gaadhay bal lug baa kala baxday si aan shee aan soo maray shiquhu layman qaala anasun radia allahu canhu wuxuu yihi fasallaa lanaa yowmaidin maalintaa wuxuuna tukiyay salaatan salaad min asalawaati salaadihii ka mid a walxal huwa qaacidun isagoo fadhiya fa sallaynaa waanu tukanay waraa'ahu gadaashiisii qucuudan xaala noo dee isagaa yidhi fadhiista uma qaala wuxuu ihi lamaa sallama markuu salaadii ka baxuu salaamo naqsaday inamaa jucila alimaamu imaamka waxa lagaba looga dhigay imaam liyu'tama bihi in lagu daydo isaga laguma daydo ee fa idaa sallaa hadduu tukado qaa'iman xaaliya isagoo taagan fasalluu qiyaaman idinkuna taagni ku tukada waidaa rakaca hadduu rukuucana ama markaa uu rukuucana farkacu idinkoo daba soconaya aan ka horeynayn la sinaanayn laakiin ka dambaynaya waidaa rafaca markuu madaxiisa sare uga soo qaada rukuucdii tooso ama sujuudiina farfacu madaxiina sare u qaada idinkuna toosa waidaa sajada marka uu sujuudana fasjuduu sujuuda waidaa qaala samica allahu liman xamidah faquluu rabbana walaka alxamdu xadiidka waynu soo maray waanan soo sharaxnay oo dee hagaagna halkaa waan ugu soo joogsanay bal maxalushaahidkun baan imika eegaynaa umuurahan dee rukuucdan iyo rafcigan iyo sujuudan iyo samica allahu liman xamidana imika takbiirat lxram baan joognay umuurahaasoo dhanna abwaabteedii bay kuba imanayaan halkaa horena waxaynu u soo maray uun imaamku haddii uu fadhi ku tukanayo ma fadhi baa lagu tukan mise taagni baa lagu tukan waa tii baabka inooga soo dhigtay rasuulka ilaahay markii uu xanuunsanayeyna axaadiiuu soo qaaday bukhaarina aan soo aragnay inuu ku tegayo dee siuu sheekhiisii xumaydiba kaba soo naqliyey amarkan ah hadduu fadhi kuba tukado fadhi kuba tukada inuu amar mansuukha yahay waxa weeyaan oo markaas ruuxu isaga waa macduure ruuxii aan cudurdaar lahayni taagnidii buu ku tukanaya waana ku xidhan karaa ruuxaa fadhiya taa iyada arrinkeeda waan soo marray maanta laakiin waa iijaabu takbiiri wa iftitaaxu salaa ayaa maqsuudku yahay maan eegi doonaa bal inuu ku sugan yahay halkan wax shaahida iyo in kale xadiidkiisa labaad baan gaadhaynaa anas xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala xadaثna layث can ibni شhihaabi can anas bni maliki anahu qaala khara rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay uu dhacay can farasin faras fajuxisha ay khudisha shiqhu layman fasallaa lana qaacidan fasallaynaa macahu qucuudan uma insarafa faqaala salaadii buu ka baxo wuxuu yidhi inama alimaamu aw inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih faidaa kabara markuu allahu akbar yidhaaho fakabiruu idinkuna allahu akbar dhaa waidaa rakaca marka uu rukuuco farkacuu rukuuca waidaa rafaca marka uu kasoo tooso rukuucdii sujuudina oo lamida farfacuu idinkuna madaxyadniinin sare u qaadoo toos waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa laka alxamd waidaa sajada marka uu sujuudana ama hadduu sujuudana fasjuduu sujuuda bal xadiidkii hore takbiir baa imika ujeedada baabku ama muraadka baabku ah inay takbiirtu waajib tahay waa mid waana marka salaada la gelayo inay waajib tahay waana wixii salaada laguba gelaya arkaanteedii xataa haddii shardi la ydhaa si ay barhkood yidhaaheen waa isla miduun de bal waxa weeye waa taas xadiidkaa hore markaynu eegno ama riwaayada hore wax takbiiri kumay sugnayn takbiiri kumay sugnayn laakiin riwaayada dambe ay takbiirti ku sugan tahay waxaana weeye un xadiid keliya weeye ee riwaayada marka leega shucayb can zuhri oo dee waxa weeyaan riwaayadan kale meelo qaarkood ay uga dheer tahay iyo riwaayadan laythunba waxay taa kala duwayno riwaaya shucayb unbaan riwaayadiisii intaa soo naqline waa kan xadiidkii oo zuhri laga warinayo layth ibnu sacad wariyey ooy takbiirtu ku sugantahay bal xadiidkii hore wax shaahido inoogu sugnaa muu jirine laakiin waxaan leenahay waa dariiq duruqdii xadiidkan dambe un kaba mid ah markaa ruwaadii unbaan barhkood sida riwaayadaa shucayb oo kale iyabaan laftiga takbiirta iyagu aan soo dabdin ama aan soo naqlin eh xadiidku waa kan waa mid keliya takbiirtana way ku sugantaha maxalushaahidku intan weeye taas iyada waa mid qeyb baa inoo yar hadhaysoon marka xadiidka abu hureyre gaadhna kusoo laamaynaa xadaثna abulyamaani qaala akhbarana shucaybu qaala xadaثanii abuzinaadi can ilcaraji can abi hureyrata qaala anahu qaal wuxuu uhi abu hureyra qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih axaadiiduna waa axaadiid inoo horeysay imaamka waxaa imaam loogaba dhigay in lagu daydo faidaa kabara maxalushaahidku halkan weeye fakabiru waidaa rakaca farkacuu waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamdu waidaa sajada fasjuduu waidaa sallaa jaalisa fasalluu tukada juluusa waxaala kownikum jaalisiina ajmacuuna dhammaantiin oo waafaqa ficilkan uu la yimina kuba waafaqa dee waa taas inuu afcaashii daahirka ahayd oo dee tani kaba mid ahayd bal umuurihii aan soo ogaanay hadalkeeduna inooguba badnaa ama dee abwaab hore aan kuba soo marray waan iskaba daynaynaaye baabka wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala dee muraadkiisu uu yahay inuu inoo caddeeyo bal ama uu halkan kuba soo arooriyo wixii keenayay takbiirtan salaada lagu gelaya inay waajib tahay bal taasba weeye kollay labadan xadiidna markay noqoto ma'muumkiiba amar la amray oo la yidhi dee waxa weeyaan waqtiga caynkaasa imaamkaa ka horeyn ee hada mar keliyana hala takbiiran ee waxa weeyaan marka uu takbiirto dabadeed takbiiroo mar markay noqoto maamuumkii amarkan baa jira dee imaamkiina wuxuu kagaba duwan yahay ma jirto oo horta takbiirtu waa waajibe waxaad moodaa siduu ibnu rajab yidhaaho waxaa aada halkan kuba habboonaan lahayd oo isaga weliba riwaayaadkiisa in waxa weeyaan kitaabka meelo kale uu kuba wariyo xadiidkii almusii salaata ninkii salaadiisa xumeeyey oo iyadoon maamuum iyo imaam aynaan kala qaadin iyadoo taas lafdigu bal matalan hadday taasi dhacdo saa yeela aanay ahaynba ayaa maxaa kuba sugnayd idaa qumta ila salaati fakabir shaksi kastoo salaad tukanayana weeye salaad kastoo la tukadana weeyo oo ninkanba salaad farada muu tukanayna salaad sunna uu tukanay kol haddaad salaada u kacdo allahu akbar dheh xadiidkan riwaayaadkiisoo bal saxiixa kuba sugan ayaa markaa dee doonaysa salaad inaad tukato waysadii taamyeel qiblada u jeedso markaasna allahu akbar dheh taasna xadiidka alfaadiisa markaa waxaa aada halkan kaga sariixsanaa ama kagaba caddaa siuu ibnu rajab yidhaaho xadiidkaasi calaa kulli xaalin waxaa iyada inooguba sugan imaka halkan salaada waxaa lagu bilowdaa allahu akbar inuu tahay alfaad kaloo ama tacdiim iyo weyneyn keenaysa salaadii iyada kuma guntamayso kolley waa xanafiye qowlkood taasi ee jamaahiir alculamaa waatan dee waxaanayn alfaadahaas kala duwan baana kuwan mooye axaadiid kala duwan baa inoo timi oo ama ficilkii rasuulka ilaahay ah marka uu istaago rasuulka ilaahay intuu gacmihiisa sare u qaaday inuu allahu akbar odhan jiray ama xadiidka almusii salaata iyo axaadiid kaleba waa inoo timiyo bal waxaa lagu gudagalaa salaadii waa allahu akbar allahu akbar taasna rukni weeye bal maalan taas cinda aljumhuur barhkoodna shardi bay kaba dhigeen bal laga maarmaan salaadii taasaa lagu gudagelaya waxaan iyada ahayn laguma gudagelayo dee halkay dhacaysaana waa iyadoo la taagan yahay ayay dhacaysaa in ruuxu hadduu imaamkii kusooba gaadho isagoo rukuucsan bal markuu rukuucsan yahayna dee kolley iyaduna halkan way imanaysaayo horta waa inuu takbiirtii exraam isagoo taagan oo allahu akbar yidhaaho kumana kaaftoomayo intuu dee allahu akbar yidhaa iska sii socdo uunoo takbiirtii marka la eego rukuucda iyo takbiirtii exraamka uu soosgeliyo oo kale bal way iman kartaa iyadoo taagan hadduu allahu akbartiisu dhacduu takbiiratulexraam uu jeedo oo ti kaleba aanu laba iman dee way inoo dambaysaayoo takaabiir takbiirahadkaasi sunnay noqonayaane laakiin ta khalalku kaba imanaya isagoo hagaag u taagnaynoo siiba socdo hadduu allahu akbar yidhaaho oo takbiirta ay noqoto takbiirtii rukuucda ay noqoto dee takbiirtii exraamka meesha ka maqan bacda salaf waan ogno kol kol waa lagu kaaftoomi karaa yidhaah laakiin ruuxii dee waa takbiirtaas guud ahaanba fii kulli laxwaar salaada taagni bay kuba dhacdaa waana wixii lagu gelayay salaadahoo dhanna ta laguma wada gelayo weeye bal axaadiidii baabkana labada xadiid waa xadiid keliya ee anas baan leenahay marka haddaanay mid ku sugnayn waa riwaayo uune riwaayadii kale waata inooguba sugan xadiidkan abu hurayrena waata kuba sugan dee xadiidka kale abu hureyre iyo qolooyin kale ay wariyeenna saa almusiiu salaata iyo axaadiid kalena oo ficilkii rasuulka iyo keyrkiiba leh na way nooguba timo bal takbiirta waxaan ahayn salaaddii laguma gudagelayo dee xadiidna waa jira kolley shahiira oo dee abu da-uud iyo ama asxaabu sunan ay wariyeen oo ahaa salaada furaheedu inuu yahay de waxa weeyaan dahaaradan dee la dahaaro qaadanayo waxa lagu gelayaana wa taxriimuha takbiir iyaduna dee bukhaari ma soo dhiganayo shardigiisa xadiidku maahe laakiin waa xadiidkaas duruqdiisa marka laeega laysu geeyo isaguba dee xujada u suubado bal markaa arrinku kaa weeyiya baabka tay inooguma dhigtay sheekhu halkana tambiih uu dhiganayo wuxuu leeyahayba layskuma khilaafsana niyadu inay salaada waajib tahay oo niyo lagu galo niyo la-aan ma jirto laakiin bukhaari halkan muu soo dhigay niyada wax kuma tacaluqsanaaye se kitaabul iimaan markan joognay baab buu u dhigtay baabu maa jaa fii qowli nabiyi sala allahu caleyh wasalam alacmaalu biniya markaasuu yihi fadakhala fiihi aliimaanu walwuduu'u waasalaatu wazakaatu ilaa khayr oo weysadii iyo salaadii iyo umuurahaas oo dhan acmaashii bay soo gelayaan oo halkaa hore ayuu kusii horreysiiya taa baabu rafci lyadayni fi takbiirati اlulaa maca aliftitaaxi sawaan bal takbiirtii waan soo ogaanay wuxuu halkan sheegayaa sheekhu raximahullahu tacaala uu baabka uba dhigtay gacmaha sare loo qaadayo markaa salaada la gelayo weliba abwaabbaa idnoo daba socon doonta imika waa ta koobaad ee meelihii kale iyadana sare loo qaadayo gacmaha isaga abwaab kale uba dhigan doona ee wuxuu hi baabu rafcil yadayni wuxuu u baabaysanya labada gacmood sare uqaadkoodii sare loo qaadayay fi takbiirati luulaa waa takbiirta koobaad waa takbiirta hore waa tan salaada lagu gelayo maca aliftitaaxi furfurashada salaada maceed sawaan iyadoo ay dee markaa siman yihiinoo ujeeddadu markaa uu isagu waxa weeyaan allahu akbar odhanayana gacmaha sare u qaadayo arrintu ay noqoto sare uqaadka iyo takbiirtu inay wada soconayaan bal maalan taas kollayna ayn waxa weeye xadiidka ayaa daahirkiisa aan arki doonaa iyo dee baabka ka dambeeyaba taa muqaaranadu way nooguma sugantah bal wixii kale jirana waan sheegi doonaa wuxuu uhi markaa sheekhu raximah llahu tacaala xadaanaa cabdullahi bni maslamata can maliki can ibni shihaabin can salimi bni cabdillaahi can abiihi salim bni cabdillaahi ayaa abiihi cabdullaahi bni cumar kaba warinaya kolley axaadiidan rafciga kuba tacalluqsanna bukhaari salim may cabdullaahi bni cumar iyo malik bni lxuwayris buu kaba wariyey cid kale kamuu warin halkan de allahuma abu xumaydi waa tan sifadoo dhan bay iyadna abu xumayd laba socon doonta laakiin kitaab buu leeyahay bukhaari rafculyadayn cunwaankiisu yahay taas dabacaad kala duwanna la madbaceeyey oo uu bal wixii ama axaadiis ahaa ama aathaar ahaa ee soo arooray ee ku soo arooray gacmaha sare loo qaadiyo meelihiiba uu ku dhammeeyo waa kitaab madbuuca ama waa juz baan leenahay bukhaari leeyahay oo dabacaad kala duwan la madbaceeyey oo cunwaankiisuna rafculyadayn yahay bal maalan dabacaadkuna dee barhkood taxqiiqiyo ku aan lahayn taxqiiqoodu hays raacsanaado mayaanu israba raacsanaane baa jiro guud ahaanba jaanibkan ayuu ku khaas yeelay kolley isagu meero kaloo aimada ka mid ahna way khaas yeeleenoo waayo dee wax shicaar daahiray ahayd gacmaho sare loo qaado marka la eego salaada magaalooyinkii islaamkana dadkii way kuba dhaqmayeen allahuma magaalo keliya ayaan khaasatan takbiirta hore maha taa way wada lahaayeenbe waa takbiirta hore dabadeed ayaa magaaladii reer kuufa iyo culimadeediibaa markaa inta badan taasi ay kuba yareydoo taasaa keentay culimo kala duwan oo inay dee aada u tatabucaanoo ay bal maalan taas iyagoo geesna dee ixtijaaj calaa haaulaa waana wax inoo yar iman doonaa umuuro ku tacalluqsan wuxuu ihi markaa haddaba in ana rasuul allahi lakiin halkan waxaan leenahay waa labada ada xadiidyada kabaal abu xumayd haddaan raacinana waa kooban yahay laakiin dee isagu sifadii salaada o dhan oo uu dambeeya iminkana tacliiq baan arki doonaa ana rasuul allahi sala allahu caleyh wasalam kaana wuxua yarfacu mid kor yeelay yadayh labadiisa gacmood xadwa mankibayhi baabuu u dhigan doonaa iyada halku gaadhayo laakiin halkan waa garbihiisa in ku toosan waa halkaa muqaabilkii labadiisa garab ayuu labadiisa gacmood sare u qaadi jiray ida iftataxa salaata salaada marka uu furfurto oo waqtigan uu sare u qaadayaa waa markan uu salaada gelayo marka uu salaada gudagelayo waa marka uu takbiiranayo oo lafdigaas kolley lafdi baana inoo dambeeya waxa weeyaan oo iyadana baabka dambe inooguba iman doono rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka uu takbiiranayo inuu sare u qaadi jiray ee daahirku markaa waxa weeye waa inay wada soconayaan mar wada dhacayaan sare uqaadka iyo takbiirta ay wada dhacayaan kolleyna waa tan waxaana iyada yimi dee iyadoo rafciga lasii horreysiyo intuu sare u qaado dabadeedna isagoo ay kuwaasi horreeyaan uu gacmihii sare u qaaday dabadeed uu takbiirto muslim baa wariyey bal waxaa muslim wariyey iyadoo intuu takbiirto dabadeed markuu takbiirtay dabadeed aag allahu akbar buu horta horreysiinayaa dabadeedna saru u qaadayaa oo kale markaas walow dee taa dambe labadan kale waa lagu kala tegay taa dambe oo ah inay takbiirtu intay horreyso rafcigu kaba dambeeyo malaa cid ahlucilmiga ka mid oo kuba ku tagtay jirin laakiin lafdigu isna muslimna waa kuba suganyo arrinku lafdigan dee sawaan waxaan kaba faa'iidaysanaa muqaarano iyo inay mar wada dhacayaana maaha uun dee adugu arrintu inay taasun tahay haddii laga horreysiiyana axaadiida waan kuba haynaa bal dee xadiidka aan sheegayaana dambaysiinna waa tilmaamaya wuxuu uhi markaa haddaba kaana yarfacu yadayhi xadwa makeyey laftataxa salaata waa mar waidaa kabara lirukuuci marka waa ta hore uun kuwa kale baabuu usoo dhigan doona markuu alla u takbiirto rukuucda daraaddeed ee uu sii rukuucayana gacmaha sare u qaadi jiray waidaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa sare uga soo qaado min arukuuci rukuucda markuu kasoo toosana rafacahumaa kadalika iyadna sare u qaadi jiray gacmihiisa aydan wa qaala waxaanuu odhanayay samica allahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamd inii hore waxaan soo arkaynay imaamku samica allahu liman xamidahu yidhaaho idinkuna rabbanaa walaka alxamdu ama allahuma rabbanaa walaka alxamdu dhaha iminka halkan waxaa inooguma sugan imaamku labadii inuu israacinayo samica allahu liman xamidana waa marka uu soo toosayo markuu istaagana rabbanaa walaka alxamdu ama allahuma rabbanaa walaka alxamduna waa inoo dambaysaaba odhanaya imaamka horta waa jamcinaya dee ruuxa keliyana had iyo goor isla mid weeye imaamka iyo munfaridku inta badan furuqi uma dhaxaysa jaanibkaasoo isagiina waa jamcinaya maamuumka unbay arrintiisu maxay taho taasna baabkeeda ayay nooguba iman doontaa wakaana wuxua rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa yafcalu mid aan samayn daalika waa rafcigaas fi sujuudi sujuuda markuu kusii usii hoobanayo iyo markuu kasoo tooso toona gacmihiisa sare umuu qaadi jirin balwan bal qaybo waa inoo dambeeyaanoo dee umuuraha abwaabta inoo socon doontee iminka halkan waxaa inooguba sugan waqtigaa takbiirta ee salaada la gudagelaya gacmihin sare loo qaado xagga marka la eegana sheekhu muqaaran uu tilmaamay ama uu halkan tarjamada ku dhigtay in mar ay wada dhacayaan oo kale bal matalan haddaba xagga muqaaranada marka la eego oo kale iyo taas xataa cinda shaaficiya qowlkooda raajixa ibnu xajarna kuwan uu ka cabiraya cinda asxaabina iyagu ujeedaay waaba taas oo kale laakiin haddii la horreysiiyana oo bal matalan laga horreysiiyana xadiid waa yimi xadiidkaa kuba yimi waa ta aan leenahay saxiixa muslim ta la horraysiinaya waxaan ujeedaa gacmaha sare loo sii qaadaya dabadeedna iyadoo gacmihii dee ay taagan yihiin buu allahu akbar odhanaya bal matalan taas oo kale ayuu odhanaya bal iyaduna xadiidkii waan haynaayo ba'si kuma sugna aimada qaarkoodna waaba doorashadooda iyagu ay doortaan sida maalikiyada iyo bal shaaficiyada agtooda iyaduna wej saasoo way soo naqliyeenoo kutubtooda kuba sugan bal markaa waxaan leenahay labada xaalaba waa laba xaaloo jaa-isa haddii mar ay wada dhacaan iyo haddii rafcigu sii horeeyo bal taa kale muslim aan leenahayna kolley culimada umay tiirin cid ka mida oo kuba tagtay inay takbiirtu horeyso intuu takbiirtii dhammaystay dabadeed rafculyadayn uu yimaado xaggan kalena dee bal kolley xikmada kuba sugan barhkood baa culimada yidhi waxa ay tahay waxaan iyadoo allahu akbar la odhanayo gacmaha sare loo qaadaya kii bal dhagaal ah inuu gacmihii la taagaya arko ina isagu takbiirtii mama maqlayu garto salaadii in la gelayo takbiirtiina kii indhaal ah dee isagu ina waxa sare loo qaadaya ma arkaya uu takbiirtii maqlaya barhkood siday xikmada kaba dhigeen barhkood baa yidhaa may arrintu waxa ay tahayba waa isdhiiboo ruuxa imika dee la hareereeyo oo kale markuu isdhiibaya waa kan gacmuhu taagaa waxa weeye ilaahay waa isu kaa dhiibayo taasi ina ruuxa taasi laakiin hadal qiimalahoo shaafici lahaayoo la weydiiyey oo lagu yidhi ma macnaa rafci اlyadayn rabiic baa weydiiye wuxuu yihi tacdiim اllahi waitibaacu sunati nabiyih umuuraha badan waa la sheeg sheegay waxyaalo kalena waa adduunyadii oo laleeya farahan kama qaadeen waan tuure wuxuu leey arrinku waa weyneyn ilaahay iyo rasuulka ilah sunnihiisii baa la raacaya rasuulka ilaahay baa taagay inagina isagii baan kuma dayanaa iyo dee weyneyntaa ilaahay oo bal maalan xikmataasa inooguma filan ama hadal waa ilaahay weyneyntii tani tacdiimkiisii bay kaga mid tahay qowlkan iyo ficilkanba in dee waana sunnihii rasuulka ilaahay noo jideeyey oon raacaynaba bal taasba wey xaggan marka la eega takbiirtaas hore o dhan waxaan filayaa khilaaf bayna ahlicilmi ama culimada mucdamkooda taasi ma jirto barhkoodna ijmaaca bay ama itifaaq bay soo naqliyaan arrin kalena jumhuurulculamaa waxay ku tageen rafcigani inuu dee sunno yahay waa jumhuurulculamaa barhkood baa ijmaac soo naqliya laakiin khilaaf waa jira barhkood dee iyagu waajibnimo kaba dhigayo oo kale laakiin ama daahiriyada iyo nin shaaficiyada ka mid axmed ibnu sayaar la yidhaahna waaba looba tiriyaaye bal adigu kollay istixbaabkeed iyo inaanay waajib ahayn ayaa qowlkii ahlucilmigu si guudba uu yahay tan baabu rafci lyadayni idaa kabara waidaa rakaca waidaa rafac kale xadiidkii horena way inooguma sugnayd be waana xadiidkii hore dee ibnu shihaabun baa dariiq kale inoo soo noqonayaaye bal gacmaha sarowqaadkoodii idaa kabara markuu xidhanayo salaadii waidaa rakaca marka uu rukuucayo shaqsigii tukanayay waidaa rafaca marka uu madaxiisa rukuucdii kasoo toosayay waa saddex meelood saddex meelood oo xadiidka iyada inooguma sugan meel afraadna way inoo dambaysaa xadaثna mxamed bn muqatil qaal ahbarana cabdالlahi qaal ahbarana yunus can الزhriyi qaal ahbaranii salim bn cabdالlahi can cabdالlahi bni cmr radi اllahu canهuma qaal anahu qaal ra-ytu waxaan arkay rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam idaa qaama fi salaati salaada marka uu istaago rafaca yadayh gacmihiisuu sare u qaadaya xataa yakuuna axadwa mankibayh ilaa labadiisa garab in ku toosan ay noqdaan wa kaana yafcalu dalika arrinkaasoo rafciga weliba iyadoo halkaa uu gaadhsiinayana wuu samayn xiina yukabiru lirukuuci markuu rukuucda u takbiirto wayafcalu dalika arrinkaasna waa samaynayay idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa sare uga soo qaado min arukuuci rukuucdii wayaquulu wuxuu odhanayay samica allahu liman xamida walaa yafcalu dalika waa koryaalka gacmaha sare loo qaadayo muu samaynayn fi sujuudi hadday tahay marka uu sii hoobanayo markuu kasoo toosayo midna ma samaynayn bal xadiidkii ibnu cumar ee iminkaan kasoo baxnayn weeye kaasi xadiid kale oo maalik ibnulxuweyrid xadiidkiisiya wuxuu ihi musanifku xadaanaa isxaaq ulwaasidiyo waa isxaaq ibnu shaahin waxaan filaya hore inuu soo maray bukhaari iyo nasaa-i unbaa wax ka wariya oo dee waa nin boqolna dhaafay oo kolley bukhaari sheekhadiisa ka mid a nasaa-i baa soo raacay qaale wuxuu ihi xadaanaa khaalid ibnu cabdillaahi can khaalidin can abi qilaabata labada khaalid ay israaceenoo dee waa laba imaamaynu in badan soo aragnay waa khaalid ibnu cabdilaahi adaxaan oo la idhaha saddex goor buu ilaahay naftiisa ama kaba iibsaday saddex goor baa la sheegaa dee malaa xoolo badanna waa lahayntuu ismiisaamay ayaa isagii meel buu joogsanaya waa kafad halkana lacag la dhigaya kolley malaa dee waa taasumaa filaya ama w intuu ismiisaamay buu intii miisaankiisu noqduu sadaqaystay intii buu la baxayaa sadaqaan kula baxay waa daxaan khaalidka kale ka dambeeya waa khaalid alxadaa weeye khaalid ibnu mehraan can abi qiraabata anahu ra'aa wuxuu arkay maalika bna alxuwayrihi buu arkay saxaabigaas waa saxaabi xadiidkiisii markay isaga iyo niman kale oo dhalinyaro ahay rasuulka ilaahay u tageen ee isla reer ahaayeen ay labaatan habeen la joogeen uu inoo soo celceliyey markaasaa wuxuu yihi haddaba maalik bn alxuwayrith buu arkay idaa salla markuu maalik tukanayo kabaro allahu akbar buu odhanayo oo rafacaya dee labadiisa gacmood buu sare u qaadayay waida araada marka uu doono an yarkaca inuu rukuucana rafaca yadayhi gacmihiisuu sare u qaadayay waidaa rafaca ra'sahu waa sidii xadiidka ibnu cumarun marka uu madaxiisa ka sare uga soo qaado mina rukuucina rafaca yadayhi iyagana gacmuhu sare u qaadaya waxadatha wuxuu ku waramay maalik weeye maalik ibnu lxuwayrith dee abu qilaabaana ka maqlay eh ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay sanaca dalika sanaca hakada inuu saa sameeyey oo saddex meelood rasuulka ilahay sare u qaaday baryada saddex xadiidkan waxaa inooguba sugan ama labada xadiid inooguba sugan inay dee wax jidaysan tahay rasuulka ilaahay sunnihiisiina ay tahay gacmaha in saddexdaa meelood sare loo qaado bal taas oo kale in reer kufa iyaga ayaa qowlkoodu yahay kolley markaa ugu horeeya mooye marka dambe laguma noqonayo xadiid abi daa-uud iyo ay wariyeenoo ibnu mascuud xadiidkiisii ahaya oo rasuulka ilahay intuu gacmihiisa sare u qaaday cinda aliftitaax haddana kumuu noqon iyabaaya laakiin waxa weeye axaadiida sidai axaadiidan hayna wax u dhigmaya ama qaabilaya maaha oo bal waxa weeye arrimu waa inoo sugayin waxaa kaloo jirta imaam maalik oo kale in dee asxaabtiisii iyo madhabkii dadkii reer madiine oo kale in saddex meeloodba sare loo qaadayo ay kuba tegeen laakiin ninkii shahiirka ahaa ee dee waxaa la arkaa marka dambeba waqtiyo dambe malaha maqrib ha uma badnaadeene maalikiyadu labaydhaa qaasimiyay isu rogeen oo bal maalan waa dee inta badan waa qowlkiisa laguma fatwooday ibnulqaasim sanado badanna la joogay imaam maalik oo kale ayay riwaayadiisu ahayd malaha isaguna markaa hore mooyaane inaan sare loo qaadahayn oo dee taas baa deeta maqaaribadii iyo dhulkaas maalikiyadii kuba faaftay waa qowlkii ibnuqaasim riwaayadii reer madiinana way joogeen ee laakiin waa taas waase dee waan u tegi doonaana xagga gacmahan iyadna lasii daynayo oo kale dee imaam maalik waan u wariyey dee waana sameeyeybe laakiin haddana riwaayadaasi saas iyo bal taa gaar baan uguba iman doonaaye bal imaam maalik bay taas tahay dee laakiin qowlkiisa dee shahiirkee reer madiinana ay wariyeen waa tan bal waxaaba imaka halka maalikiyada qaarkood kaba soo ama uu soo naqlinaya wax daliilo in laga tago imaam maalikna waa qowlkiisii ay reer madiine kaba wariyeene axaadiidna way sugan tahay wax daliilo ka tagiisii taasi ma jirta laakiin arrinku waa taas bal tacasubkaa wuxuu gaadhay ibnucarabi baa raximahu llahu tacaala wuxuu soo naqliyaa isagoo dee kolle masaa'il kale soo naqliya waa kitaabkiisana axkaamta ayaa wuxuu soo naqliyay waqti isagoo dee andalus buu joogay meel bada ama xeebay joogeen oo ay fadhiyeen marka waxaa malaha isaga ziyaaro ugu yimi sheekh sheekhyadiisii kamid ah abubakar alfihri laba odhanayo durduushu baan filaya inuu ha bal matalan markaa kaas deeta isagoo isaguna wuxuu hi xagga dambean masjidka fadhiyeyo yar malaa kulayl baa jiray oo yar meel baan ka yar laydhsanayay salaadiina way meegaarin buu isagoo halkaa safkii hore tegay waxaana meesha fadhiya waa meel malaa furdo ahayna way hayd ama marse aba dee waxa weya dekadaba ninkii haystaybaa in ciidamadii badda ama qaa'idkii baxriga ayaa meesha joogo magaciisana uu sheego iyo rag kale sheekhi baa galay sheekhii dee waa nin sunnihii ilaalinaye gacmihii buu sare u qaaday rukuucdii iyo taas iyo taa ninkii qaa'idkaabaa yidhi bal eega ninkan mashriqigee masjidkeennii yimi qoladiisiibuu la hadlayaayo wardilo oo badda ku tuura sheekhina waa maqlayaa wuu soo cararay waa yimi war miaydaan garanayn waa faqiihii waqtigaba waa tan hadda muxuu sadu samaynaya tihi war war riwaayadii reer madiinaba waa madhabka maalikmo reer madiinaba sidaba imaam maalik kama wariyeen waa tan dee iya waa riwaayadii ibnu qaasimun maxaa taasan u samaynayaayo sheekhiba adigu salaaddii la tukayoo laga baxyo waa israaceen gurigiisa isu raacino markaasaan ku yidhi buu idhi waa arrin kaloo dee jaanibkaa kuma tacalluqsan bal khilaaf si loo xaliyo arrinkan inaad samaysa may ahaynoo horta maya wuxuu arkay isagoo sheekhiiba bedelan tuu yidhi maxaa ku helayoo arrinkiibu uga warramuu yidhi dee san inaad samaysa may ahayn oo kaloo dadka waa san tuu yidhi wamin ayna lii an uqtala calaa sunna sheekha jawaabtiisii baa hayd xaggan ka helaya iyo sunno anoo gudadiyo sunnahan daraaddeed layguma dilo xaggan kama helaya dee tuu yidhi may isaguna ibnu carabi taasi kumay badnaanaynba oo haddii kale dee dhiigaagaaba hadur noqonayo kaloo dee markay arrintan tan oo kale tahay oy barhkood yidhaaheen xataa muxaqiqiintoodu dee markay bidco kuma tiriyeen qolooyinkaasi in dar-a lilmafsada iyo dhibaata si aanay ugaba dhicin in bal markaa dee dadkii aanay wixii kula fahmaynayn kuma garanayn waxba istixbaabiye laba daayay ee bal waxaan leeyahay waa tacasubka heerku gaadhay waa tacasub waa nin qaacida oo le siduu gacmaa u taagay masjidkeedna uula soo galay wuxuu ka dhigayna nin bari ka yimi oo sharqiyo inay khaarijiya waa badda ku tuura sheekhina waa maqlaya waa nin imaamo weeyaan oo sheekhiisiina ahaa isagana soo siyaarto dee ise jawaabtiisa waxayd min ayna min ayna li an uqtala calaa sunna bal hadda waxaan leeyahay maalikiyada waa taas oo kale masalada iyada gacmuhuna waa dee kitaabkay kuba iman doontaaye waxa weeye qowlkiisii reer madiinaba ay kaba wariyeen bal waxaan leenahay dee ahlulcilmi kolley dee maalikiyaduna waa taas saas khaasatan markaa ibnulqaasim qowlkiisii markay qaateen reer kuufana iyadu takbiirta hore unbaabay arrintoodu ahayd halkan cayn iyo ragle difaacoodna kolley dee wax habboon ma aha waxa weeye sunnaha inoo sugan weeye saddexaa meelood wixii intaa badan ka badanna waa waxay noo inbal maalan oo meesha afraadna waa inoo dambaysa gees kalena waa taan leeyahay bukhaari iyo ragle weliba kitaabka bukhaari baa ugu shahiirsane dee wuxuu leeyaba rafcul iyado inuu masaladu arrinkeedan iyo waxyaalaha kaba dhashay daraaddeed ayaabay wada tatabuceenoo xataa waxaaba la yidhahda saxaabada warisay rafcigu ilaa kontomeeye saxaabi way gaadhayaanoo aad iyo aad bay u badan yihiin dee asaaniiddan aan haynaana waa asaaniidda asaxal asaaniidba iyagana laguma tiriyeyba ama balwayta baabun baabkan baan ku daraynaa oo isagu inooga harhsan waayo meesha afraad waan yar dib dhiganaynaa baabun ilaa ayna yarfacu yaday waa halkii la gaadhsiinaya ilaa ayna halkeebu marka walaa yafcalu dalika fi sujuudna waxay noo soo noqonaysaa waxbay ku hadhay waxay noqonaysa u sujuudda marka lagu sii socdayo marka laga soo toosayo ta hore iyo ta dambeba oo kale haddii sujuudii oo ragcaddii labaad ama bal taatixiyaadka way noo dambaysaa ragcadda labaad u kacayo ama ragcadda afraad u kacayo waxyaalahaasoo dhan waa meelaha kale iyadaa sare looma qaadayo taas baa iyada xadiiday nooguba sugan weyn baabun ilaa ayna yarfacu ilaa ayna halkeebuu yarfacu gaadhsiinaya yadayhi labadiisa gacmood u kor yeelaya oo markaa uu kor yeelo ilaa intay kaayadu tahay dee waana taaxadwa mankibahaynu ku soo aragne waqaala abuu xumaydin abuu xumayd wuxuu yidhi fii asxaabi isagoo asxaabtiisii ku dhex sugan waa dee fii jumlati asxaabi rafaca anabiyu sala allahu caleyh wasalam xadwa mankibahi abuu xumaydkani waa saxaabi ansaara oo reer khasrajo abuu xumaydi saacidi laba yidhaaho waa nin dadkii rasuulka ilaahay salaadiisii inta u fiirsaday laga bilaabo markuu galay rasuulka ilaahay allahu akbar yidhi ilaa uu ka baxayiyo siduu urahaasoo dhanba dhammeeyey xadiidkiisuna waa inoo dambeeya insha allah markuu atixiyaadka aan gaadhno ayuu soo naqlin doonaa xadiidkiisa waa xadiid markaa kitaabkanba sheekhu waa wariyey dee aimada kalena way wariyeen bal markaa waxaa jirta malaa muslimbaan weli adigu aimada kale way wariyeen waxaana jirta asxaabtan wuxuu uga jeedaana abuu xumayd baa maalin isagoo toban saxaabi la fadhiya ayuu yidhi oo halkaasna aynu bal magacyadooda wixii la helay aan eegi doono ayuu yidhi anigaa salaadii rasuulka ilaahay idinku aqoon badan siduu u tukanayay markaasay yidhaahayd dee nagamaad suxbo badnayne sabay ku dhacday inaad noogaba aqoon badnaato ida yidhahen bal waxaad hayso sheeg haddaba soo bandhig waxaad hayso markaasuu tilmaamay tilmaantii ugu horreysay maxaa ka mid ahay rasuulka ilaahi salaaddiisa markuu sifeeyey waaba bilowgee rasuulka ilaahi gacmihiisuu sare u qaaday waanu xidhanaya xadwa mankibayhi labadiisaa garab in ku toosan marka xadiidku taa horena waa tii inooguma sugnayd bal halkaasaan hayno xadaثna abulymani qaal ahbarana shucayb can الzuhriyi qaal ahbaranii salim bn cabdillah waa xadidkii labada goor imakaan soo aragnay ana cabdاllahi bni cumar radia allahu canhuma qaala ra-ytu nabiya salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baan arko iftataxa takbiira takbiirtii furfurtay oo fi salaati salaadii oo macnaha wuxuu salaadiibu ku furfurtay uu ku galay allahu akbar farafaca yadayhi gacmihiisuu saro qaaday xiina yukabiru markuu allahu akbar odhanayay ayuu gacmihiisii saro qaaday xataa oo markaa xataa yajcalahumaa ilaa uu ka yeelo xadwa mankibayhi labadiisa garab muqaabilkoodiiyo in ku toosano labadaa garab buu la simay markaa uu saro qaadayay waidaa kabara lirukuuci markuu rukuuc u takbiirtana facala milahu saasoo kale uu samaynayay waidaa qaala samica allahu liman xamidana facala milahu iyadna sare u qaadaya isagoo xadwa mankibayhi gaadhsiinaya wa qaala waxaanu odhanayay hadda samica allahu liman xamida uu kusoo toosaye rabbanaa walaka alxamdu walaa yafcalu dalika xiina yasudu marka uu sujuudaya iyo walaa xiina yarfacu ra'sahu min asujuud waa xadiidkoo dee riwaayaad ziyaada ama alfaad ziyaadi ay noogu soo biirtay sanadkiina dee waxay isbedbedeleenune waa imika laba goor baan soo aragnay bal iminka markaa maxaa inoo taala halka la gaadhsiinaya xadiidkan oo intii uu noo soo dhigtayba waxaa ku sugnayd xadwa almankibayn waa muqaabila almankibayn intaa labada garab kuba toosan ayay kolleyna shaafici iyo jumhuurulculamaa waa qowlkay qaateen oo yidhaaheen halkaasaa la gaadhsiinayaa laakiin malik ibnu xuwayris aynu iyadna iminka ka soo baxnay oo xadiidkii kan ka horreeyey ahaa rasuulka ilaah inaynu saddexaa meeloodba gacmaha sare u qaaday xadiidkiisa ay kuba sugnayd ayaa riwaayo muslim leeyahay waxaa dhaxday xataa yuxaadiya bihimaa furuuca udunayhi ilaa uu la simo dhegihiisa adraaftooda uu laba simo gacmihiisii uu laba simo bal taas oo kale lafti abi daud oo isaguna waail ibnu xujre xadiiskiisa ahaa ayaa xataa xaadata udunayhi ilaa labadiisii kaf ama labadiisii gacmood ay dhegihiisii qaabileen oy laba sinmeenba bal markaa waxaa jirta imaam shaafici baa raximah llahu tacaala riwaayaadkaa isagoo jamcinaya waxaa laynoogaba soo naqliyay inuu yihi duhuur alkafayn waa intan garabkiibuu la simaya waa riwaayaadkii uu isu wada geynayo malaba simay markaa dee farihii waxa weeye markay duhuurulkaf ay garabkii laba sinaato fari way kaba sarreeyaan bal haddii dee riwaayo ay kuba timi suulkiisa ayaa waxa weeyaan waa isaguna abu daa-uudun riwaayo uu leeyahay labadiisa suul baa dhegihiisa la sinaanaya ama farihii waa marka uu intan baabacooyinkii laba simo garabkii farihina ay kaba dhaadheer yihiin oo dee taasoo kale iyagii dhegihii way la sinaanayaan ama way kuba dhowaanayaanoo markaa tu isagu imaam shaafici raximahu llahu tacaala uu halkan yidhi de bal xadwalmankibeyntan axaadiidan kala duwan inoogu timi weeye alfaadaasna way jirtaa barhkood saxiixa muslim inooguba sugan marka isugeyntoodii iyo jamcintoodii ayuu kaba dhigay xaalo keliya oo intiiba uu ugu wada camalfali karayo labadii kafna inay ama dahrigoodu la sino garbihii farihiina ay dhegihii gaadhaan taasba weeye waa si bal imaam shaafici raximah ullahu tacaala uu kuba jamciye wey baabu rafci lyadayni idaa qaama min aragcatayn wallahu subxaana watacaala calaa clam waxaana uu sheegaya sheekhu halkan wax soo arooray oo ah rag iyo dumar kala qaadayaa ma jirto oo may soo aroorin saa daraaddeed dee bacd alculamaa waa hadallo wey jiraan laakiin wax soo arooray ma jirto dee dumarkiiyo raggii halkan waa isku mid oo farqi uma dhexeeyo subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub